galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha abriilna ay tahay toban sanadka labadakunyolabaataniyoshanta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn austreeliya oo sheegtay in kalaabashada donald trump uu ka laabtay canshuuraha la saaraya badeecada aysan saamayn doonin austreeliya china iyo midowda yurubna canshuuro cusub ayay ku soo rogeen badeecada maraykanka iyagoo kaga aargudanaya midii uu donald trump soo rogay go-aanka donald trump uu ku gaaray inuu khafiifiyo canshuuraha uu saaray dalal badan ayaan si toosa u saameyn doonin ayaa la yidhi austreeliya inkastoo tani ay albaabada u furi karto wadahadal dheeraada oo austreeliya ay la gasho dalka maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa yareeyey canshuuraha uu saarayo badeecadaha dalalkaasi oo uu ka dhigay toban boqolkiiba sagaashanka maalmood ee soo socda isagoo dhanka kale aad u kordhiyay canshuuraha uu saaray badeecadaha ka yimaada china kuwaas oo uu ka dhigay boqol iyo labaatan iyo shan boqolkiiba canshuuraha australia la saaray ayaa intoodii noqonaya oo ahaa toban boqolkiiba taasoo australia lagu soo rogay toddobaadkii u horreeyey ee ololaha doorashada federaalka mar la weydiiyey in tallaabadani ay australia saameyneyso ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkan australia richard miles ayaa chanelline waxa uu sheegay inaysan arintani saameyn doonin australia jinaha iyo midowda yurubna waxay canshuuro cusub ku soo rogeen badeecadaha maraykanka ka soo gala dalalkooda iyagoo uga jawaabayay canshuuro uu madaxweyne donald trump ku soo rogay china iyo midowda yurub china ayaa kor u qaaday mar kale canshuuraha ay saareysa badeecadaha maraykanka uga yimaada oo soddon iyo afar boqolkiiba ay kordhisay gaarsiisayna siddeetan iyo afar boqolkiiba go-aankan ayay china gaartay wax yar uun kadib markii maraykanku uu boqol iyo labaatan iyo shan boqolkiiba ku soo rogay badeecadaha china ka soo gala dalka maraykanka midowda yurub ayaa iyaguna ku dayday iyagoo ku dhawaaqay inay shan iyo labaatan boqolkiiba oo canshuuraha saarayaan badeecado kala duwan oo maraykanka uga yimaada midowda yurub taasoo qayb ka ah bilowga argosi dhanka ganacsiga ah xisbiga greenka ayaa iyaguna ku dhawaaqay qorshe lagu caawinayo dadka guryaha kiraystaa inay helaan tamarta ama korontada qoraxda laga dhaliyo taasoo looga dan leeyahay in dadkaasi biilasha korontada uga baxa uu yaraado sidoo kalena wasaqda hawada lagu sii daayo ay yareeyaan hogaamiyaha xisbiga greenka aadan ban ayaa sheegay in barnaamijka uu bixiyey right to solar macnaheed yahay in dowladda laga rabo inay horu mariso oo ka bixiso dadka in loo xiro solar panelska guryaha ay degan yihiin qorshahan ayaa imanaya iyadoo looga jawaabayo dowladda oo ballan qaaday barnaamij gaaraya laba dhibic saddex bilyan oo dollar oo dadka solar panelka ay guryaha ugu xiran yihiin ay ku gadanayaan bateriyo markaasi lagu kaydiyo korontada tan ayaa la siinayaa baaliye dadka guryaha leh taasina waxay noqonaysaa soddon boqolkiiba in laga dhimayo qiimaha baterigaas uu ku bixi lahaa tan ayaa dadkaasi u badbaadinaysa afar kun oo dollar marka ay guryahooda ku xirtaanna kun dollar sanadkiiba ayaa korontada ama biilasha korontadu raqiisaysaa laakiin dadka guryaha karaysta ayaan barnaamijkan lagu darin qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay in militariga israa'iil uu xanibay ama joojiyey saddex meelood laba boqol iyo toddobaatan gargaar bini aadanimo oo kaaze la geyn lahaa wixii ka dambeeyey markii xabad joojintii ay soo afjarantay israa'iil ayaa sheegtay inaysan u ogolaan doonin in wax qalaba ama alaaba la geeyo kaaza ilaa xamaas ay sii daynayso dadka haray ee la haysto afhayeenka qaramada midoobay stephen jujarig ayaa sheegay in diidmada israa'iil ay u diideyso in dadkaasi alaabta loo geeyo ay ka hor istaagaysa qaramada midoobay inay qabsato ama samayso howlo muhiim aada ugu ah in dadka naftooda ama noloshooda lagu badbaadiyo dhanka kalena duqeyn israa'iil ay ku sameysay guryo dad shacaba degan yihiin oo ku yaala waqooyiga khaza ayaa waxa uu yaraan ku dhintay labaatan iyo saddex qof ukrainna waxa ay sii ballaarisay eedaheedii ahaa in muwaadiniin jiniisa ay u dagaalamayaan ruushka iyadoo sheegtay inay aruurisay macluumaad sirdoona oo dheeraada oo ay ka aruurisay waxa ay ugu yeertay calooshood u shaqaystayaal sidaa la sheegay lagu soo qoray ama lagu rikruud gareeyey baraha bulshada saraakiisha china ayaa iyagu dafiray eedahaas iyagoo ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn eedahan ayaa imanaya iyadoo maraykanku uu weli wado dadaalo uu ku doonayo in xabad joojin lagu gaaro dagaalkan galay hadda sanadkii afraad maalintii talaadadana madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay qabteen labo nin oo chinese ah oo ka garab dagaalamayay ciidanka ruushka saadaasha hawada berita oo jimca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo labaiyo labaatan sydney waa cadceed iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar waxaa lagu sarifayay lixdan iyo kow senti oo doolarka mareykanka ah